labada safar sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhanka kalena ku astaysan toddobiyo labaatanka julaay sanadka laba kun shan iyo labaatan waxaa haadaan ka dhacay mid ka mid ah riyooyinkii murtadiinta waxaana gacanta soo gashay magaalo macatableydu ay madax dhigteen maalmo badan weliba iyagoo garab ka helaya mid ka mid ah ciidamada uga arxanka daran ee gumadahooda soo dhigay geyga soomaaliya waana nasaarada xabashida itoobiya maxaas magaalo dhacda dhul istaraatiiji ah oo isku xidha gobollo kala duwan kuna hoos jirtay gacanta cadowga muddo ku dhow labaiyo toban sano balse allah fadligii maanta uu gaaray maamulka islaamiga ah kadib markii muddo ay mujaahidiintu hareer fadhiyeen magaaladan sida daruurdii isteeda la gaaray ayayna mar qura iqtixaameen gebi ahaanba fariisimihii riddada waxaana halkan ka dhacay dagaal daahfurkiisa ay ahayd camaliyad istishaadiye ah oo barakaysan oo uu fuliyey mid ka mid ah rijaasha katiibada istishaadiyiinta waxaana xigay in gacanta la iskula tegay oo uu gumucu noqday luqadda keliya ee la isku fahmo murtadiinta ayaana ooda jibiyey kana firxaday fagaaraha dagaalka sidaba ay caadadu ahayd loogana bartay in ay ka sameeyaan fagaaro weliba oo la isku fara saaro muddo kadib waxaa maxaas ka soo hadlay saxaafadda kala duwan balse markan tan cadowgu waxay ahayd tu leh weji ka duwan midii hore tiiraanyada iyo tiiha ayaana daqiiqado kooban kadib camimay manasooyinka kala duwan min facebook twitter telegram ilaa mareeg waxaana jabkii ka dhacay magaaladan uu soo afmeeray kibirkii maleeshiyaadkii uu murtad xasan sheekh maxamuud gadaal ka taagnaa muddada fog si la mid ah sida ay mujaahidiintu furaha ugu hayaan howlgallada socda kooxda riddada ayaa looga itaal roonaaday jaanibka warbaahinta waxaana xoogaystay taageerayaasha xaqa ee dhufaysyada kaga jira furimaha internetka iyagoona fariimo burinaya barikinaska cadowga ku camimay bar weliba oo lagu wadaaga xogaha kala duwan sawiradii alkataa'ib ee degdegsiimada ku larnayd iyo bayaankii cadowga khasaarihiisa bannaanka keenay ayaana sida leeb ka baxday qaansada u dhex jeexay laabaha buka halka ay laabqabowsi u noqdeen muslimiinta gumaysadiidka ah ee ifsanaya dhiigga wiilashooda mujaahidiinta catowga iyo is-eedeynta oo ka mid ah astaamaha murtadiinta marka laga faramuroojiyo magaalo muhiim ah ayaana mar kale la diiwaangeliyey oo raayadii rasuulka salaallahu calayhi wasallam laga taagay degmada istaraatiijiga ah ee maxaas waxaa ciidda afka loo daray tiro ku dhow toddobaatanka oo murtadiin ah oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo ahaa kuwii hurinaya dagaalkii diilna dirir ee ka socday gobollada hiiraan galgaduud iyo mudug waxaa sidoo kale la dhaawacay ilaa siddeetan iyo afar kale walow tiradu ay siyaadi karta wakhti weliba sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay mujaahidiinta korneyl maxamed shidane ayaa ka mid noqday madaxyaweyntii maanta ku halaagsantay dagaalkii ka dhacay degmada maxaas waana taliyihii sirdoonka riddada ugu magacownaa degmada cadaado waxaa sidoo kale dhanka miyiga u fiiga cararay kuwo kale oo fara badan oo ay saadaashoodu nololeed hadba dhinac ay u liicayso sida halka ay firxad ku gaari karaan mabaledweyne mise buulo burde xilli xasan sheekh uu maraya sanadkii ugu dambeeyey ee xukunka filla soomaaliya ayay gacantiisu ka baxeen dhulkii ugu badnaa ee uu la wareegay markii uu soo qaaday xamladiisa ashahaad la dirirnimo taakula galbeed iyo talasiin kadibna waxa uu maanta masiirka kooxda riddada maraya sida muuqata ee ay ka markhaati kacayaan cadowga iyo saaxiibkuba kadib bixitaanka xasan sheekh ee dalka jabuuti saacadihii lasoo dhaafay aaditaanka cali jeete ee dhanka itoobiya iyo la wareegidda mujaahidiinta ee degmada maxaas su-aasha ugu xooggan ee madaxa dhex qaaday murtadiinta ayaa ah matabaan miyay mari doontaa masiirka moqokori maxaas iyo tardo xariggii hagardaamada ee ka dhanka ahaa shareecada islaamka ee uu xasan sheekh soo hayay muddada saddexda sano iyo labada bilood ayaana hadda u muuqda mid si sahlan gadaal uga furtay waana masiirka mid weliba oo ka madax taaga in ummaddu ay isku dhaqdo kitaabka munasalka ah